أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal saaka waa subax talaadaha taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay labada bisha labaiyo tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah weerar lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dibadbaxyo xooggan ayaa gelgelay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya kadib sararkac ku yimid qiimaha shidaalka ee dalkaasi sarkaal ka soo goosta murtadiinta ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayadda islaamiga ee hiiraan xilli ay sii korortay saraakiisha iyo askarta toobadkeenayaasha isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah kulan wadatashiyaha oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee gedo iyo waxgaradka mid ka mid a deegaanada wilaayada gedo ayaa ku soo gebagaboobay wilaayadaasi ardayda maacadka taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda deegaanka ceelansaar ee wilaayadda islaamiga ee bakool sidoo kale warkeenna subax ee saaka waxaad ku maqli doontaan qaybta shan iyo tobanaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay intaasi waxay ahaayeen dhegaystiloorka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran weerar lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qarax ay ka fuliyeen degmada janaale waxaa lagu bartilmaamay sidee weerarkaasi qaraxa ah goob ay ku sugnaayeen maleeshaad murtadiin ah hal askari ayaa ku dhaawacmay sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka mujaahidiinta dibadbaxyo xooggan ayaa gergelay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya kadib sarukac ku yimid qiimaha shidaalka ee dalkaasi warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen marwaan maxamed isku soo baxyo aad u ballaaran ayaa shalay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya halkaas oo dadku cabasho ka muujiyeen sicirka shidaalka oo aad u saramaray gudaha dalkaasi kumanaan qof oo cadhaysan ayaa xirtay waddooyinka ugu muhiimsan qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi halkaas oo dadku ku muujiyeen diidmadooda ku aadan korarka qiimaha shidaalka isku soo baxayda ayaa yimid markii gaalileeda dalkaasi ay shaqojoojin rasmi ah ku dhawaaqeen sheegayna inaysan goyn karin qiimaha shidaalka waxay taasi keentay in gebi ahaanba joogsadaan isku socodka gaadiidka ee gobollada dalkaasi mudaharaadka shalay ka dhacay nairobi waxa uu isku beddelay iskudhac toos ah oo dhex maray dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka dadka isku soo baxyada sameeyey ayaa la arkayay iyagoo taayaro gubaya sidoo kalena burburinaya oo dab qabadsiinaya gaari dadweyne isku soo baxyada ka dhacay magaalooyinka qaar waxaa lasoo werinayaa dad si toos ah loo toogtay magaalada nakuru oo kale ugu yaraan hal qof in la toogtay ayaa lasoo weriyey halka magaalada niyeeri la ballaqaystay suuqyo waaweyn kenya waxay ka mid tahay dalalka ay tuugadu ka faa'iidaystaan isku soo baxyada kaamiradaha ayaa soo bandhigaya goobo ganacsi oo si toos ah loo boobayo iyo shakhsiyaad la baaranayo mahadsanid marwaan sarkaal ka soo goostay murtadiinta ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan xilli ay korortay saraakiisha iyo askarta toobadkeenayaasha isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa lagu soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kaasi oo ay darajadiisu ahayd saddex xidig leh waxaana askarigan taa'ibka ah lagu magacaabaa ibraahim uulow nuur sargaalkan ayaa si gaar ah kaga tirsanaa qaybta murtadiinta isku magacaaba gorgor waxaana uu sargaalkan ka soo howlgalay gobollada mudug galgaduud hiiraan shabeellada hoose iyo gobolka banaadir waxa uu tababar toddoba bilood ah ku soo qaatay dalka turkiga ibraahim uulow nuur oo markii tawxiidka loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in uusan dib ugu noqon doonin murtadiinta haddana uu diyaar u yahay in uu u shaqaysto adduunkiisa iyo aakhiradiisa magacayga ibraahim uulow nuur ee ka tirsanaa ciidamada gorgor khaasatan ururka saddexaad ee ka soo shaqeeyey gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan iyo galguduud iyo mudug iyo banaadir oo musalligiisa ahaa waxaan tababar kusoo qaatay xerada turkisom iyo ilaa iyo wadanka dibadiisa turkis- turkiga toddoba bilood celcelis ilaa- aad celcelis toddoba bilood macnaha saddex bilood soomaaliya iyo saddex bilood iyo shan iyo toban habeen oo turkiga ah waxaa dib liigu soo celiyey muqdisho waa kaa kadib oo sida askari laga rabayo gobolada oo sida nin awaamiir qaato oo meel walba loo diro oo shaqeeyaan ahaa waxaa badan yihiin waa badan yihiin Eh, shabeelladahaas oo kale wax- dagaallo waa jireen Eh, sida hiiraan oo kale dagaallo waa jireen ha goobaha deegaanada bacda oo kale Eh, degmada awdhiigloo kale Eh, waa badan yihiin dagaalada saaid wallaahi wax badan labada kun iyo sagaal iyo tobanka dhammaadkeedii aan soo galay darajo saas hadda ma jirtay saddex aliflo sida leegu sheega dablo waa ka gudbay anqaanada dablaha waa ka gudbay saddex aliflaan ahaa saddex aliflaha waxaa waaye waa dabashaal waayo shaqooyinka hoose aa loo dhiibaa Mhm, wax looga maarmi waayo oo aas-aasiga ah ee macnaha ciidanka oo kaleenta xilimaasha cunnada lagu karnaa oo kaleenta uu kala hago kale iyo waxyaabo badan oo saas ah, saas aan saaid ahayn baa loo dhiibaa haa haa haa deegaanada hadda deegaanada bacdoo kaleenta miinooyin waa jireen miinada iyo hoobiyaha ugu daran wax laga baqdo macnaha miinada iyo hoobiyaha saaid wallaahi qaraxaas wax ka daran inuu jiro umalay maanay meeshuu qarax ku yimaadaba miina ha ahaado mid macnaha artificiala iyo mid originaala iyo waxay aanaysa ahaata miino miino waxa waaye waxa waaye mitulfaja oo moogtahay xamlada dagaalka waxyaabaha oo macnaha waxay ka mid tahay dadka saaid ay kaga baqdaan wallaahi waa howlgal oo mubaarag oo kaleenta deegaanka mubaarag lagu wajahnayo oo kale oo khasaare in nule in nagu filan aan aan lasoo noqonin waa jirtaa oo saddex nin miina ay ku dhimatay oo isa wax bada dhicin ilaa waaga oo sargaalka hadba dan iyo hella kama laha sargaal muhiimadda ma jaxanjaxin muhiimadda waxa dismuraalka ama niijabaayo ciidanka hadba goobta jooga le waa moogay sargaal kuma dhalin kuma soo korin kuma barbaarin waxaa gasho iyo waxaa guddo uma soo warna asaga ma- asaga waxba kama gelin just ninkii dhinta forsidka awoodoo ka haray bas asaa isku dhintay maalintaasaa ugu dambayso ciidanka dib hataa laiskuguma soo noqdo haa boqolkiiba boqol tawaabaan ahay ilaah u toobad keenay awalan Ee, waxaan rabaa inaan macnaha shantayda salaadood taamkeeda ku dukado oo ilaahay aan raali geliyo oon qof bilaadan aan raali gelin haddii aan soo ugu soo tagay xornimo inaan ku helo oon aan meel walba soomaaliya sideed iyo toban gobol soomaaliya aan tegi karo wilaayaadka islaamiga ah waxaa si xiriir ah u soo gaara xubnaha toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxa safka cadowga allahna uu ku soo biiriyey safka muslimiinta mahadsanid saadaq kulan wada tashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo mid ka mid ah waxgaradka wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya kulankan oo ahaa mid wadatashi ah waxa uu ka dhacay deegaanka shanqalow oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga gedo waxauna u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada odayaashii waxgaradka iyo culimmada deegaanka kulankan intuu socday ayaa waxaa looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin garab istaagga iyo difaacidda shareecada islaamka horumarinta waxbarashada iyo kor u qaadidda deegaanka iyo qodobo kale oo fara badan intuu socday kulankan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay odayaashii waxgaradka deegaanka shanqalow iyagoona ka hadlay kulanka iyo waxyaabihii looga hadlayey marka kulanka may ka saabsanayay horumarka diimeed iyo horumarka may la raa arrimaha bulshada yaa ku saabsanay may kumadahay wala lagu wada hadlay sidii dadka oo may la raayay beenhaamo umbahay sida murtadiinta oo kale ka beeri si lahanku naga fadi lankastaba lanka helshay oo hige in lan hoos gala saas iyo hakanagada koran murtadiinta haku kubaha koran muslimiintana hakaka beeri koran diinsha iyo may la raaya cirsi iyo inaftiyono saas yaa ku badbaadi kor qodobkaas saas yaa laku eri qodobka kale oo horumarka kumid ahay isbitaalka oo may la raha ummadda muslimiinta ee ambaahanta may la rey ha isku kaashideen walaayada iyo ee may la rahay deegaanka reer shanqolow dadka degan muslimiinta ay isku kaashideen yaa la eri walaayadana dhanya qaadati muslimiintana dhanya ku qaadate Eh, kulankan may buu ahaa kulan guuleedyow kulan diimeedyow kulan muwaafaqyow eh, sida laka taladay eh, may halshee la deeray eh, barnaamijka horumarka diimeed ama daleed ama walbarasho taas walka dardaarami horumarka dhaganka may laka tilmaamay ini biyo la hela ini wado la hela eh, taas horumarka dhagameed yaa laka tilmaamay tankal horumarka diimeed ini may la raay kitaabka alla iyo sunnada rasuulka la barada ee, culummada warshe la dhegansada taasna taas iyo laka balami tankal mayba laka balamay ee, walaayada iyo muslimiinta deegaanka shongolow isla gaadeenaa shaksa kasta oo muslum eh oo warkaano bedheegaw ini jinnada linkaweera ini linkaweera eh, ilaahay diinshay linkaweera walla row gaalnimo iyo ridinimo la row ee umatoliinku diga laka buraariji laku ballanqaada shaqsigii koyne amnigii oo sugan ammaanshii oo sugan laku ballanqaado hatortiyaana dheedi sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay ugaas xasan aadan ugaaska guud ee beesha laysaan isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan maylis la qaaday in macnaha ee, gaalada iyo fasahaadka iyo dulmiga iyo gardarada iyo dhibkii wadda macnaha laku bernagada in macnaha ee, muslimiinta la garabsiiyo oo islaamka macyeelinaado oo la garabsiiyo Ee, tan kale lamaad in la horumariyo macnaha deegaanka haddii hagbiyata haddii hagdiinadata haddii hag waxbarashata haddii macnaha hag caafimaadata ayuu noocin deegaanka la horumariy ee wal isla qaadi arrintaasi dadka macnaha geedka macnaha shilimaad yar intay dooradaan macnaha gaalnimo ka dhihayaan maylanaa macnaha diinkaasi inka filan dalkaasi inka filan ee xurnimadin iyoona heyo macnaha muslimiintaasi inka filan ee gaalada bira- bira bira ku qaada ee hakunagada ilaahay ku obsada ilaahay subxaana wataala antoo bishaana lankiniidis ka haayoon xikubahoy in geedka macnaha cize iyo sharaf ilaahay subxaana watacaala leh haaye ama lanki gaala anseeda mase gaala raac anseeda in ilaahay subxaana watacaala usa dullaayow ilaahay subxaana watacaalana usa macnaha inshagada xoojiyow oo dhibaateyow marka ee maylana marka in la hakuo nagada oo islaamka jelhagnagada islaamka samanaa inshaa khayr iyo faa'iido leh gabagabada kulankan wadatashiga ah waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona madasha kulanka ka jeediyey kelimaad kala duwan waxaa ugu horeeyo oo ana dardaarmaya walaalayaal taqwalay subxaana wa tacaala fi siri waalcalan alle subxaana wa tacaala inaanu ka baqno meel kastoon joogno iyo zaman kastoon joogno khaasatan wakhtiga hadda aanu marayno waa wakhti adag oo ummaddii waxaa weeyaan dastuur ilxaadi ah iyo diin la'aan iyo waxaa weeyaan dimuqraadiyad kala duwan ummaddii waxaa weeyaan lagu ilxaaxinayo diinkeediina la gadanayo dalkeediina la iibsanayo ciridooda iyo sharafkoodana lagu cayaarayo maadaama wakhtiga aanu marayno in ilaahi subxaanahu wa tacaala aanu ka baqno is-ilaalinno diinkeennana waxaa weeyaan in badan aan ilaashanno waan dadaarmi lahayn waxaa kaloon dadaarmayaa walaalayaal maadaama aanu nahay dad madluumiin ah oo la dulmiyey oo maanta waxaa weeyaan intaasoo dhibaata ay ku dhacayso bal inaan annaga waxaa weeyaan kor isu qaadno dareennane waxaanu lagu haysta inay tahay diin waxaanu leenahay walaalayaal maanta fadhi ma yeelo waa inaad halgankii soo celisaan waa inaad raayaad ka qaadaan waa ilaahay diinkii subxaana wa tacaala inaad u nusraysaan jihaadku ummadda way ku cisiwdaa jihaadku sharafteenna ku jiro aakhiriya adduunya intaba waxaan idinku baaqaynaa insha allahu tacaala inaad jihaadaan kulankan wadatashiga u dhexeeyey odayaasha waxgaradka deegaanka shanqolow iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo ayaa qayb ka ah kulamada istabajooga ah sida dardarta looga socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo looga arrinsanayo horumarinta bulshada iyo jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid casaam ardayda macadka taajul waqaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya ardayda machadka taajul waqaar oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bakool gaar ahaan xaruntiisa magaalada ceelansaar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday masjidka jaamica ee magaaladaasi ardayda ayaa u gudbayey fatradii labaad ee waxbarashada machadka iyagoo soo dhammaystay shan iyo tobanka jus ee qur-aanka kariimka ugu horeyn munaasabadda waxaa kelimad qiimo badan oo ku saabsan fadliga qur-aanka ka jeediyey sheekh bashiir oo ka mid ah culimada wilaayada islaamiga ah ee bakool ee walaalayaal qur-aanka ilaahay walkufadl badan ma erago sharaf iyo karaamo iyo wanaag ma inkifalana qur-aanka useeye kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaam kufadl badan ma leh kalaam lato'ena ma leh walandhaka mawna ma jaraan ilaahay qur'aan sheymere midigkwadalaha erantiyeedaeh ina aladiina yatluuna kitaab allah wa aqaamuu asalaah wa anfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur liyuwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlih innahu gafuurun shakuur walaalayaal taas meeta aayaddaasayd tusiyahayte qur'aanka la akhriya fadliga ley qur'aanka la akhri ajarkana ku helow rasuulka sala allahu calayhi wasalam meeray iqra'u lqur'aana fainnahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih rawaahu muslim rasuulka meeray salawaatullaahi wasalaamun calayhi qur'aanka akhyeeri nabaga maalinta qiyaama qur'aankiya kooye usoon ergooyow qur'aanka dadki ehelshihac dadki akhrii jari kadhaga ma jari iyo rasuulka meeray maalinta qiyaam aan akhyaaro yah in shafaace intaasi kadib waxaa goobta bandhiga cilmiyeed cajiib ah ku soo bandhigay ardayda machadka taajul waqaar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الحمد لله الذي قد أدبا من العباد من يشاء وقربا الحمد لله الذي قد أدبا من العباد من يشاء وقربا ثم الصلاة مع سلام كالدرار على من اصطفى الإله من مضار ثم الصلاة مع سلام كالدرار على من اصطفى الإله من مضار بحمد ربي أبدأ المنيرا ثم الصلاة وسلام سيرا بحمد ربي أبدأ المنيرا ثم الصلاة والسلام سيرا على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد dhankooda waalidiinta oo xafladda goobjoog ahaa ayaa bogaadiyey dadaalka macallimiinta iyagoo bacdallaahi u mahad celiyey mujaahidiinta horay kolleyba dareemadaana geekayada iyadaan dhisanta alxamdulilah ilaahawiynagii wal hurtaanan jarna hata jersi ilaahagaasaan u mahadnaqaan dhallinyara buraansilan baradoo hurtiinma jaran muddo haddaana kanagada tuman isiyeesena mise labaatun sayta qariiban beelle ah gabalkan ilaahay ilaahay gaashiiba waa iska dhuusaay ilaahay kama hasan hata geeke hibid amiranga hawaalana galohay hibidka walkala malka amiraw walkale marka sharahow ilaahay diinshaysadahatiisangargaasan qur-aankan alla karaasharaya waqtigaasylankii gorodaayna sidiisaha eman gorodaan labaatun isiyeedka haraf meelolehas kula bahaayan hati labaatun isiyeedki saho harafa la qiibiyey haan afangaha ku bahaayan haan faruuraha ku bahaayan haan dhuungaha ku bahaayan waxay halkaasaa lasigley walalahan hajarime walay hortaan hajarina meh ilaahay bilo isinsin nasiibi ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday ardayda maynin dhammana qiybtii ardayda wada sugaayeen nisroorbaxagina nisroorbahi lama arday tum ishanta kumadee boqolkiiba boqol yaa sheene mayshalayina lamadaas arday xasan cadow isxaaq boqolkiiba boqol yaa sheene silinka tirgal yaa sheeniyu walba malinqorima jar mulaaxada ah ardayga lamaadmay waa cabdulcasiis ibraahim xasan isuna boqolkiiba boqol iyo sheene kaalanti lamaad i kaalanti saddexaad lama ardaya shalgaleen kabakankaas ka kala lahaay sadan jar ardayga kaalanti lamaad ka jarmay waa ahaa jacfar isxaaq cadow isuna boqolkiiba sagaalun i siyeeda sheene dadkan may ku kor jiraana lama buunda ardayga kaalanti saddexaad galimay waa ahaa muscab cabdulaahi cabdi isuna boqolkiiba sagaalun iyo toddoba yeesheen sida buundi dadkaas ku hor jiraan lanka hortiisana buundadoo ku horeeya wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaa ka howlgala macaahid waxbarasho oo kala duwan machadka taajul waqaar oo xarumo dhowr ah ku leh wilaayada ayaa noqonaya kuwa ugu firfircoon maadaama lagu daraaseeyo kalaamka alleh tasxiixiisana la iska saxo mahadsanid cabdulqani ugu dambeynna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybta shan iyo tobanaad warbixinada ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waxaa warbixinadan qalinka u qaatay halkana ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani deegaanka fiidow ee dhaca duleedka degmada jowhar ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa uu ka mid yahay deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee hoos harsanaya harka shareecada raxmaanka deegaankan waxaa laga wadaa howlihii caadiga ahaa ee ka socon jiray degmooyinka jowhar iyo jalalaqsi ee wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaasoo ay haystaan isliibiyiinta burundi maleeshiyaadka heelgaalo iyo kuwa xasan garguurte deegaankan fiido waxa uu ka mid yahay goobihii laga diiwaan geliyey dhibaatooyinka cadowtooyo ee ay u geysteen maleeshiyaadka murtadiinta iyo sidoo kale silibiyiinta maraykanka waxaana deegaankan marar badan soo weeraray maleeshiyaad kalakaan ahaa oo kor ay ka taageerayaan ciidamada silibiyiinta maraykanka halkaasoo ay ku duqeeyeen dad rayid ah kuna dhaawaceen sidoo kale waxay ku boobeen hantida bulshada deegaanka xaafadda quracley ee ka tirsan deegaaweynaha fiidow waxay diyaaradaha dowladda silibeedda ah ee maraykanka ku duqeeyeen carruur dugsiley ah oo ku sugnaa goob barxad ah oo ay isugu yimaadeen duqayntaasoo si ku talagal ah loogu beegsaday carruurtaas dadkii u gurmaday carruurtaas waxyeellada soo gaartay waxna ka soo qaaday shuhadadii carruurtaas oo ii warramay ayaa waxa ay ii sheegeen in diyaaradaha cadowga ay madaafiic dhowr ah ku soo tuureen deegaanka gaar ahaan weliba halkan ay ku sugnaayeen carruurta
ciyaal yar yar ah oo cunuga ugu weyn maaragtay uu yahay labaiyo toban jir uu yahay kan ugu yarna uu yahay siddeed jir ayaa meeshaas ku shahiiday kolleyba gantaal meeluu ka imaad aan aqoonin ayaa ku dhacay goobjooga ayaan ka mid ahaa maalinkaas isla maalinkaas weliba waxaan ka soo tegey adiga muddo adiga hal saac ka hor aan ka soo tegey meesha meesha waxaa ku shahiiday rag maaragtay dhallinyaro ah oo ciyaal yar yar ah oo meesha uu soo xunkun tegey oo maaragtay meesha waxay ahayd meel maaragtay kitaabka ilaahay maaragtay lagu xukumo halkaasi waxaa ka dhacay maaragtay musiibo gantaal la soo riday oo meel laga soo riday aan aqoonin ayaa ciyaalkaas ay ku shahiideen dadkii qaaday oo wax ka duuga ayaan ka mid ahaa maaragtay waxaan ka baxay deegaanka maaragtay fiidow deegaanka quracley ayaa isha maaragtay ay meesha ay hoos tagtaa raggii halkaas joogay toddobadaasaa maaragtay ku shahiiday toddoba cunugay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadooda waxaan ugu baryaynaa ilaahay subxana wa tacala inuu ka aqbalo dhacdadaas dhacdo oo xanuun badan ay ahayd dhacdo goobjoog aan ahaa ayay ahayd macalinka haddaan ahay marka saasay wax u jiraan xaaladihii nooga xanuunka badnaa oo xamladii intii socotay ahayd weliba weliba gantaalka soo dhacay jahada uu ka soo dhacay iyo qaabka u dhacay iyo qaabka maaragtay ciyaalka uu u galay intaba waa wada arkayni waa wada daawanayni dadkii wax ka qaadaan ka mid ahaa waa dhacdo oo deegaanka fiidow iyo maaragtay deegaanada deriska la ah maaragtay dhacda oo saamayn muhiima dhacdo oo maaragtay anigoo ka socda idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa booqasho ku tegay deegaanka si aan bulshada ku dhaqan fiidow oga xog waraysto dhibaatooyinka cadowga uu u geystay deegaanka iyo sida haatan ay xaaladdu tahay waa kuwan qaar ka mida ganacsatada oo iiga warramaya boobka hantiyadeed ee loo geystay goobahooda ganacsiga alxamdulilah ganacsiga hadda waa fiican yahay laakiin balse waxaa jiro xilli oo xamlo ay dhacday addugaanka laga jabsaday qolo mataqaanaa liila caluusa iga jabsatay marka hanti badanaa iga maqan waa waxay fardhiyeen waxay qaateen waxay qaateen iyo waxay fadhiya sumaday noqotay marka kuwa wax dhacaya ma maleeshiyaadkii xasan gargurta meeshina ha kuwa xasan gargurta waa oo jalaqsa ka yimid oo watay mataa nuur dheeraas watay qoladaas waa waaba kaas ilma ku alxamin yahay waa soo alxamay intaasay fujiyeen sakatoordi waxay dhan waa qaadeen sakatoor laan soo gaday intay duurku aadeen iyo intaqaanaa ay intay qaateen waa kala badan yihiin hadda waxyaabahan ii muuqda cusub waa alaab cusub aad ku xirtay alaab cusubaan ku xiran soo alxamo waa waa jareen buu xirmay
marka maxay ku gooyeen maxabad baa mise awood kale u isticmaaleen awood kale u isticmaaleen muddo un si laa sheegay dadkii jooga anima joogan qoygaasaan jiray dadka siday ii sheegeen muddo hal saace ala garaacay gurigaas ay qabta ku hayeen soo guri sakatoore dhagax u ahay aad iyo aad marka hantida markaas kaa bilaqaysteen intee bay gaaraysa lagu qiyaasay adiga haddaan qiyaasay saddex kun iyo toddoba boqol saddex kun iyo shan boqol maasan ku qiyaasay deegaanka fiido ayaan khatirsanahay ganacsatada ayaan ka mid ahay maasha allah ganacsigeena wuu wanaagsan yahay dukaanka iyo maqaayadda ii furan in badanoo markii xamladii aheyd ay dhibaatooyin badanna gaareen ay kuu ridida dukaamanka naga dhaceen iyo cabitaanadii waxay naga cabeen maasha allah hadda waa ka kabannay maasha allah ayaanahay waan wanaagsannahay marka ma dhac bay idin geysteen haa dukaamankay naga dhaceen alaabay naga dhaceen cabitaanay naga dhaceen laakiin alxamdulilah waa ka kabannay adiga ka waran maxaa lagaa dhacay dukaankaaga ma loo dhacay maacuuna ii saarneed maacuunta waa laiga dhacay cabitaano badan waa laiga cabo kooka iyo faanta iyo waxaas meesha yeel waa la cabay haddana alxamdulilah waa ka soo kabanay waa tahay waxaan ku weydiinayaa adiga maqaaxidda adiga iskale soo maa maqaaxidda aniga iskale haa way adiga carruur maad ka biishaa maasha allah haa hooyadayaan ka biilaa ilmahaygaan ka biilaa reer dhisanaan ka biilaa waa tahay maadaama marka reer dhan aad ka biisho familkii iyo qaraabadii ka waran dhibaatadeedii bal ma ku saamaysay maasha allah markii hore way i saamaysay laakiin walaalay mujaahidiinta ay garb istaageen wax iga hadlaysan ma lahan hadda waa wanaagsannahay walaalaha mujaahidiinta ay garab qabteen ilaaha barakeeyo ayagaan ku tirsannahay ayagaan hoos joognaa haddana wax naga hadlaysan ma jiraan maasha allah wanaagsannahay maamulka islaamiga marka aad ku hoosnooshihiin amniga aad haysataan ka warrama maasha allah amni wanaagsanaa haysanaa mujaahidiinta ka hor allah ka dhiga cadowga allah ka qabto amni fiicana wanaagsanaa haysanaa mujaahidiinta si fiicanaan ula noolnahay wayna wanaajiyaan nabadgelyo ballaarana waa haysanaa sida aad maqlayseen dhegaystayaal waxaa jira qaar ka mida ganacsatada oo mujaahidiinta soo garab qabteen kadib markii la caawiyey oo loo dhisay meheradahooda ganacsiga ee ay cadowgu biliiliqaysteen inkastoo deegaanka aad moodo mid sameynaya soo kabasho dhaqaale haddana nolosha deegaanka boqolkiiba toddobaatan waxay ku tiirsan tahay beeraha maadaama deegaanka dhulka uu ku yaallo ay tahay hareeraha webiga shabeelle sidoo kale deegaanka ayaa leh maalin suuq oo dad fara badan ay isugu yimaadaan kuwaas oo usoo dukaamaysi taga suuqa magaalada waxaan booqday qaybta ariga si aan usoo ogaado kala iibsiga xoolaha ee maalinkaas ka jira suuqa deegaanka inkastoo xaalad saxmaha aan ka duldhacay haddana dallaalayda suuqa sidan ayay wax u kala iibsanayeen meeqaa itali neefka waxaan ku yidhi lixdan aan ku yidhi aniga lixdan ma rabaa afartan iyo shan doolar iga siisa waa weertaa waxaas aniga waxaas waxaas ilaaf dhegayso hal doolar kuu dari maasha allah hal doolar kuu dari hal doolar war war ku sheega haye neefka kontan igama dhigti makaay maya haye makaay dhig haye maxaa ku dubay maxaa ku dubay isha wuxuu ku dubay masala kuu dari waa iga gala war barka iga dhig kontan kontan iga dhig maya maya kontan iga dhig afartii sideed waa adiga baras ba
nuurkii iyo iftiinkii looga bartay mujaahidiinta ayay mar kale dib uga daareen deegaanka waxaana bilowday dacwada islaamiga waxaa la camiray masaajidda maraakiista madaarista qur'aanka kariimka lagu barto ammaanka waxaa had iyo jeeraale iska xilsaara ciidanka xisbada ee deegaanka ee maamulka islaamiga ah sidoo kalena waxay dadka faraan wanaagga iyo maxruufka waxayna reebaan xumaanta iyo munkaraadka sidoo kale intii aan magaalada joogay waxyaabaha dib u soo laabtay oo ay dadku iiga sheekeeyeen oo aan soo ogaaday ayaa ka mid a iskuulkii magaalada ku yiilay oo dib u bilaabay howlihiisii waxbarashada kuna howlgalaya qolal aan miisas iyo kuraas toona lahayn kuwaasoo ay burburin u geysteen maleeshiyaadkii dabadhelifyada murtadiinta ee iyaga oo maraykanka kaalmo ka helayay deegaanka dhowr jeer soo weeraray madarasada sidee xamlada u saameysay oo maxaa dhibaato ku dhacay waxaa dhibaato ku dhacay iskuulkii ayay gubeen iskuulkii oo ka intaa sideed qol oo xafiis ayuu ahaa sideed qol ayuu ahaa iskuulka marka iskuulkii ayay mataqaanaa ay gubeen kuraastii iyo mataqaanaa xafiisyadii kullii ayay mataqaanaa iskuulkii ay saameeyeen oo mumtalakaad ahaayo iskuulka yiile dhammaan way baabi'iyeen dhammaan way baabi'iyeen dhammaan way baabi'iyeen marka un waxa uun kala baxnay un muqararkii oo maktabu tarbiya watacliim ahaa muqararkii ayaan kala baxnay intii kale way baabi'iyaan way baabi'iyeen marka aad ay ebar ugu dhigaan marka xaaladda maanta waa sidee iskuulkii dib mu usoo noolaaday iskuulkii hadda un waxaan ku dhignaa un waan dhignaa iskuulkii waan wadnaa meel mataqaanaa meel kale ayaan ku dhignaa laakiin waxa waaye mataqaanaa xaaladii waan wadnaa laakiin sidii awalkii hore uu u socday oo mataqaanaa siduu dardartii uu u socday mataqaanaa sidii macnaha xoogaa hoos baa ugu dhacay waxa waaye iskuulkii ma laha mataqaanaa kuraas ma laha waxaa ma laha iskuulkii mataqaanaa muqararkii iyo jeestadii iyo sabuuradii wixii ayaan haysanaa intii kale marka waa un mataqaanaa dadkii deegaanka haddaan un guddigii dadka iskugu yeerin waa mataqaanaa un dhibaato iyo waxaas ayay sheegateen marka un waxaan un wilaayada aan guud ahaan ka codsanaynaa iskuulkaasi mataqaanaa inaan nolol dhiso mataqaanaa iskuulkaasi oo nolol dhiso annagana mataqaanaa macallimiintii aniguna waxbarashadii waxa uu taagannahay ugu dambayntiina bulsho weynta ku dhaqan deegaanka fiidow ayaa haatan ku hoos nool shareecada raxmaanka hoosteeda iyadoo cadowgii soo weeraray ay ku dullaysan yihiin
mahadsanid rabbaani warbixintiisana waxay guni gebagabo waheed warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu